gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ninka lagu magacaabo aadan madoobe ayaa soo saaray amar uu kulamada baarlamaanka uga mamnuucayo ilaa labaatan xildhibaan xildhibaanadan uu ka mamnuucay kulamada baarlamaanka ayaa waxaa ka mid a kuwo ay shalay isku afgaareen hoolka baarlamaanka halkaas oo lagu qabtay kulan fashil iyo buuq kusoo dhammaaday sidoo kale xildhibaanadan xayiraadda la saaray ayaa waxa ay u badan yihiin kuwii maalmihii lasoo dhaafay sheegayay inay wadaan mooshin ka dhana aadan madoobe oo ay xilka ka tuuri doonaan khilaafkan xarkaha goostay oo u dhexeeya baarlamaanka dowladda federaalka iyo aadan madoobe ayaan la ogeyn meesha uu ku biyashaban doono iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in xildhibaanada mooshinkan keenay ay doonayaan in jeebka loo buuxiyo haddii taasi dhacdana ay dejin doonaan xaaladda waxaana xusid mudan in maanta aadan madoobe uu safar dibadda ah uga baxay waddanka iyadoo dadka qaar sheegayaan inuu baadi goobayo lacagihii uu isku furdaamin lahaa